dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda kooshin ee magaalada ayaa ka furtay goob ay ku cilad bixiyaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta shaqadan ayay ka helaan nolol maalmeed ku filan oo kaafiyo qoyskooda iyaga oo uga maarmay sidoo kale inay ka tahriibaan dalkooda hooyo dhalinyaradan waxay sidoo kale macalimiin u yihiin oo ay tababaraan dhalinyaro kale kuwaas oo la doonayo mustaqbalka iyaguna in ay noloshooda maareeyaan qaar ka mida dhalinyarada ku midoobay goobtan shaqo ayaa ka waramaya xirfadan xilligay bilaabeen iyo waxyaabaha ku dhaliyey iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadeedu makaanikanimo waa oo bajaadaha ka shaqeyno ujeedka meesaan u furta waxaa waa inaad shaqaysto oo bajaadyadaan ka shaqaysto oo oo ku xamaashtaa aa ku shaqaystaa faa'iido aan leedo waxaa waa faa'iido la-aan ma aha waxaa waaye meelajoogayga waaye maxaa waaye aradbaxaa ka helay wax walbaa ka helay haddii ka shaqeyna maxaa waa isku socdadoo dhaad waa iska maagamaageena xaba ma helaysid laakiin hadda barnaamijka ahaano oo ka shaqeyno oo makaanigada faa'iido waa ku aasana adiga waxaan lahaa yar ka shaqaysta makaanika oona joogo horseed xirfadaan labada kun tobaniyo todobada ilaa hadda labaatii shanta lixda lasii gelayo waxaa igu dhaliba intaa dad tugsala inaan shaqaysto xoogeeda intaa leeyahay waxwalba faa'iidaa ku jira dad waxaan dheelahay nin walba camal la-aan ay haysto inuu shaqadaas oo barto ama shaqo bir oo barto nin walba waxaa rarto inuu qabto camal la-aanta waxay sheegaysa malaha gadaalaa ka shallaynay shallayn ma horeeya waa dambeeya mootaa laamiga ii saaran ee ii gaday xaafad dugaana iga furtay waan ka guursaday
naasir ibraahim xasan waa magaceedu shaqadeedu waa makaaniko macalin naasir ninkii yaqaana yaqaano mafaati ujeedka meeshaan u doorna anagu waxaa waye inaan mustaqbalkeena dambe waxaan anaga aan aan ku shaqaysan lahayn adiga iyo waxaas u barnay shaqada anaga fatimada anaga faa'iido badanaa noogu jirta sababtoo anaga waxaa waa haweenkeena dabkeena nima dambe waxaa waa waxaan cun lahayn iyo waxaan cabi lahayn iyo wixii anaga anaga oo shakhsigeena waa ka isticmaalnaa